الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الشركة شركة وحال إلى أيوب بابيها مركا شركة هي شركة انت هو لقو الضبطية واختلاط هي إسدحقل وحل إسدحقليو ama caqdi ha laysku dhex geliyo ama biduuni caqdi ha laysku dhex geliyo xagga sharciga ama xagga istiraaxa fuqahadana waa lahaansho iyo xaq shay oo u sugnaada laba iyo wax ka badan calaa wajhi shuyuuc yacnii si faafsanna ay u wada yeeshaan ee aanay si cayiman u yeelanin haddii uu dhul midna baloodhkaa leeyahy midna baloodhkaa leeyahay shirko lama odhanayo ee waa inay si faafsan ay u wada leeyihiin markaa shirka waxaa dhici karta in loo shuraakoobay si ribix iyo wax loo helo in loo shuraakoobo ribix iyo faa'iida la'aanna waa wax dhici kara laba qaybood bay culimmadu u qaybiyaanoo marka hore shirkatu amlaak iyo shirkatu caqdi bay yidhaahdaan shirkatu amlaak iyo shirkatu caqdi shirkatu amlaak waxa weeye inay laba qof iyo wax ka badani ay shay keliya wada yeeshaan wada lahaanshahoodaasi mararka qaarkood qahri buu noqdaa oo bimacnaa ficil iyo iraado ay leeyihiin kuma yimaado dee waa iyagoo hanti wada dhaxlay oo kale waalidkood baa dhinto hanti bay wada dhaxleen waxaa la odhanaya waa shirkatu milki baa la odhanayaa ku timi weliba si qahri ah ee waxay ayagu khiyaaray iyo iraado iyo doonid ay leeyihin kumay shuraakoobin amaa qof baa wuxuu wada hibeeyo markaasay wada aqbaleen taasi yacni hore waxaa la yidhahdaa shirkatu amlaak qahri ah shirkatu amlaak ikhtiyaariyana dee waa inay wax wada iibsadaan ama qof wuxu wada hibeeyo dabeedna ay aqbalaan shirkada noocaas ah waxaa la yidhaahdaa mid waliba nasiibka kale ajnebi buu ku yahay kuma tasarufi karo idan la'aan waayo midkoodna wilaayo kuma laha maalka ka kale yacni markaa labada qof haddii ay wax wada iibsadaan ama haddii hib wax loo wada hibeeyo wax wanaagsan inay kala qaybsadaan haddii ay hanti dhaxlaan waxa wanaagsan in la qaybsado si qof waliba wixiisa ugu tagrifalo ugu tasarufo haddii kale wixii oo isku faafsan oo adna aad wax leedahay dad kalena wax leeyihiin tasarufka laga tasarufaya la kiraynayo ee la cunayo ee la iibinayo ee wax lagala soo baxayo xaaraan bay noqonaysaa waayo waxaanu lahayn buu ayuu ku isticmaalayaa idan markaa waxaa wanaagsan in hantida la qaybiyo qof le wixiisa u helo shirkada noocaasa halkan baabu shirka fuqahadu kagama hadlaan ee waxay kaga hadlaan meelaheeda ayay ka hadday hibo tahay halkeeday ka hadlaan hadday dhacal tahay halkeeday ka hadlaan mid waliba halkeeday ka hadlaan taas waxaa la yidhaahdaa shirkatu amlaak baynu dhi midna waa shirkatu caqd oo waata aan mu'alifku kaga hadlaya halkan waa shirkada iyo wax wada yeelaanshaha ku yimi caqdiga iyo heshiiska labada qof iyo wixii ka badani ay wada galeen ee ay ku shuraakoobeena shirkatu caqdi baa la yidhaahdaa shaaficiye markaan joogno afar qaybood baa loo qaybiyaayo iyagu mid qudho shirkatu cinaan la yidhaahdo ayuunbay tilmaameen inay saxiix ka tahay inta kale waxay qabaan inay baatil tahay halka ay madaahibta kale ay tasxiixiyaan markaa shirkatulcinaan waxa weeye in laba shakhsi iyo in ka badani ay ku shuraakoobaan maal ay leeyihiin si ribaxa iyo wuxuu soo saarana ay u wada yeeshaan shirkadda noocaasee shirkatu cinaan la yidhaahdo ee laysula yimaado laba hantiyood ee laysku daro waa mid bannaan waana mid mashruuca biitifaaqi alfuqahaa fuqahada muslimiinta oo dhammi way isku raacsan yihin oo laba isku diidani ma jiro waxaa jira mid la yidhaha shirkatu lmufaawada waxa weeye laba qof iyo wax ka badan ayaa waxay ku shuraakoobayaan hantidooda oo dhan wax allayaaliyo wuxuu mid wali hayo shuraakay ku noqonayaan mid waliba ka kale wakiilbu iyo kafiilbuu ka noqonaya wax kasta oo faa'iidoo la hela iyo wax kastoo khasaaro oo yimaadana way ku shiraakoobayaan taa waxaa lahaha shirkatlmufaawada shaaficiye agteeda shirkadaasi baatil bay ku tahay waayo qarar fara badan ayaa ku sugan waayo wax kastaoo majhuulah ayaa laysu wakaalanayaa taasina waa mid baatil ah sidaa daraaddeed baa imaam shaafici wuxuu idhi low lam takun shirkatu lmufaawada baatila falaa baatila acrifu fi dunya shirkaddaasi hadday baatil noqoda anuu baatilan addunya ku garanayaaba ma jirta buu wax baatil la yidhaaho kaloon garanayaaba ma jirta hadday taasi baatil noqon weydo halka shaaficiyada kayrkeed madaahibta kale ayagu ay bannaynayaan laakiin quyuud iyo shuruud bay u dhigaan marka lays yidhaahdo quyuuddaa iyo shuruuddaa ku dhaqangeliyana ay adkaanaysaba in la helaa ay adkaanaysaba in la helo taa waxaa la yidhaha shirkatulmufaawada waxaa jira mid labaadoo la yidhaha shirkatulabdaan waxaa kaloo fuqahadu ay ku magacaabaan shirkatulacmaal laba qof iyo wax ka badanoon xoolo lahayn ayaa waxay ku shiraakoobayaan in nin waliba shaqo wuxuu helo uu soo qabto ama xagga xirfada isku mid ha ka noqdaan ama nijaarin ha wada noqdaan ama dharmeedhayaal ha noqdaan ama yacni laba qof iyo wax ka badan ayaa waxay ku shiraakoobayaan waxa la yeelay waxay acmaal soo qabtaan inay markaa ribaxu u dhaxeeyo ama iseekisaan ama kala badsadaan hadday xamaali yihiin hadday kuwa waxtula yihiin yacni sanacaadka iyo xirafka dadka qabtaa taana waxaa la yidhaahdaa shirkatulabdaan ama shirkatulacmaal baa la yidhaahdaa cinda shaaficiya iyaduna waa baatil oo darar baa ku sugan sharci ahaan la nahiyey waayo waxaa laga yaabaa mid inuu acmaal fara badan soo qabto oo ka kale ka fara badan waxaa la arkaa mid inuu hawshoo dhan soo qabto kalena aan waxba qabanin marka ay dabeetana waxa uu ku soo daalay ee isagu soo qabtay lala qaybsado waxaa laga yaabaa qabni inuu halkaa ugu jiro nafdiisuna aanay ku xasilin inuu wax soo qabto midhihiina cid kale ay goosato muqaabil la'aan iyadan wuxuu ka soo muqaabil aani jirin taa lafdeeda waxaa bannaynaya a'immada aan shaafici ahayn ayaa iyaguna bannaynayao xaajo iyo dan ayaa keenaysa bay yidhahdeen mid kalea jirto shirkatulwujuuh baa la yidhaahdaa waxay ku suraakoobayaan laba qof iyo wax ka badan oo dadka weji iyo sumco wanaagsan ku leh ayaa waxay leeyiin war orodoo aadna magaalada dhinaca kaga aadna bacadlahaa gal adna kaasaan gelaya bakhaarradaynu wax ka soo qaadaynaa waynu ka soo iibsanaynaa muddaynu u qabanaynaa alaabtii baynu sii iibinaynaa waxbaynu ka helaynaa waxa aynu soo helnaa dhex ayuu inoo noqonayaa taana waxaa la yidhaha shirkatulwujuuho waa waxa wejiyaalka lagu soo saaro ee lagu helo taana iyadana baatil ayay shaaficiye u qabaan waayo maal ka dhaxeeye ayaan jirin shirkada waxaa asalu a maal darar ayaana ku sugan oo waayo mid kastaoo labada shurakadan ka midii dee saaxiibkii wuxuu wax ka siinayaa kasab aan muqaabil camal iyo sancatoona u lahayn shaaficiye waxaana haynaa waa ay banneeyeen haddaba shirkatulcinaan oo taa marka aynu tilmaannay ah ayuu sheekhu inooga hadlayaa wuxuu yidhi tasixu arkaan baanay leedahay shirkaddaasi oo waa caaqidaan oo labadan qof ee dee shuraakoobaya ah macquudu calayhi ama maalaanay dhe labadii maale laysu keenayey camalkii iyo hawshii la qabanayay iyo siiqa intaasay noqonaysaa arkaanteedu tasixu way ansaxaysaa miman mid ayay ka ansixi jawasuu ay banneeyeen tasarufahu tasarufkiisa wataxadal maalaani labada maalna waa inay midoobaan jinsan wa sifa jinsi ahaan iyo sif ahaan waa inay ku midoobaan min naqdin lacaga ow hayrin ama lacag waxaan ahayn wa khaldun waxaa kaloo laga maarmanaya isku darid yantafi uu reemi tamyiizu in la kala soco waalidnu fi tasarufi iyo idan iyo oggolaansho laysu oggolaaday tasaruf waxau leeyahay sheekhu shirka waxay ka ansaxdaa cidday culimmadu tilmaameen in tasarufkiisu bannaan yahay bimacnaa ehel u ah inuu wax wakiisho iyo in la wakaasho waayo mid waliba maalkiisa wuu ku tasarufaya milkinnimo ugu tasarufaya maalka kalena idan buu ugu tasarufaya mid waliba waa wakiil iyo muwakal wakiil oo qof u wakaashay waa muwakal oo isaga ayaa la wakaashay marka waa inuu ehel u yahay oo aanu sabi iyo majnuun sabi iyo mid waalan aanu ahayn maxjuuru calayhi waa inaanu ahayn waxa kale oo isagana shardiga wataxadal maalaani labada maalna waa inay midoobaan jinsan wa sifa xagga jinsiga iyo xagga sifadaba waa inay ka midoobaan oo ay isku jinsi yihiin oo ay isku sifana yihiin jinsiga masalan dee ay dahab iyo dahab ma fida iyo fida ay isla yihiin ayay ka wadeen xagga sifadana masalan dahabka ama fidada xilligaa hore ayaa qaarna madruub bay haydo qaab lacageed baa loo sargooyey qaarna sabaa'ik ayay iska hayen wax kuuskuusan ayay iska ahaayeen marka waa ina xagga sifadana ay ka midoobaan min naqdin oo waa in markaas ay lacagtay ow khayrin ow cardin bay nusqa qaarkood odhanayaan ama badeeco waa inay tahay ama lacag waa inay tahay oo markay lacag tahay dee lacagtii waa la ysku daraya inuma kala soocmayso marka ay badeeco tahayna waxay yidhahdaan shaaficiyadu waa in laysku iibiyaa oo ninkani alaabtiisii qayb ka mida kan kale alaabtiisii waa inuu ku iibiyaa dabeetana ay isdhex gashaa macnaha maxaa la diidayaa meesha laga saarayaa haddii alaabo laysula yimaado waxaa laga yaabaa alaabadii inay wax xumaadaan wax khasaaraan la yidhaha dabeetana waa waxaagii oy wixii sii kala muuqdaan marka waa in wixii laysdhaafiyaa laysku iibiyaa oo haddii cardi iyo lacag laysula yimaado waa in laysku iibiyaa way banneeyaan mucaasiriintu yacnii in qofka masalan midna macrad siyaaradaa la iman karo midna macrad aqbisha ah la iman karo waa in la qiimeeyaanoo deeta qiimahoodiisa laysku sii daayaya dabeetana aan la kala yeelan oo la kala sheeganin laakiin qolyahaa hore waa inay ama lacag ama lacag iyo cardi dabeetana iyagiina laysweydaariya laysku iibiyaa bay dhahdaan wa khaldun yantafi tamyiizahu waa in laysku daraa oo aanay kala soocmin kala soocmin oon qofkaana maalkiisii kaa loo garanin kana aan maalkiisii kaa loo garanin ee waa inay waxay isuda dhex galaan walidnu fi tasarufi idan waa in la helaayo mid waliba tasarruf uu idmaa kii kale waa haddii ay labadooduba wada shaqaynayaan dee waa inuu kani wax soo iibin karaa uu wax iibin karaa kan kale lafdiisu ee haddii ay meeshaasun kala taagan yihiinna iyana way kala edmaysaa waayo waxaynu nidhi wixiisana milkii buu ugu tasarrufayaa waxa kan kalena wakaalad buu ugu tasarrufaya markaa waa in idan jiraa tasixu way ansaxaysaa miman cid ayay ka ansixi jawasuu culimmadu ay banneeyeen tasarufahu tasarufkiisa iyo tagrifalkiisa ay banneeyeen wataxadal maalaani labada maalna waa inay midoobaan jinsan wa sifa min naqdin aw hayrin lacag ama kayrkeed wa khaldun isku darid ayaa laga maarmanaya intafiu remi tamyiizu in la kala sooco waalidnu fi tasarufi tasarufkiina waa in laysu idmaa waribaxa ribaxa waalkhusra iyo faa'idada ictabir u ictibaari taqsiimahu qaybintiisa biqadri maali shirka maalka shirkada qadarkiisa bilqiima qiimo ugu ictibaariyo ugu qaybi marka shirkadii sidaa lagu galo ee la shaqeeyo dee laba midunbaa soo baxaysaa in la faa'iidaana waa soo baxaysaa in la khasaaraana waa soo baxaysaa marka waxa uu leeyahay sheekhu ribixa faa'iidada soo baxda iyo khasaaraha soo baxa waxaad u ictibaarisaa in loogu qiimaynayo qadarka maalka shirkaduu yahay iyadoo weli qiimihiisana la eegayo ayaa loogu qaybinayaa bimacnaa ribix iyo khasaaraba waxaa lagu qaybsanayaa un sidii loo kala lahaa haddii boqol kun oo dollar la isku darsado laba qof isku darsadaan khasaare wixii yimaadana way kala badhanayaan faa'iide wixii yimaadana way kala badhanayaan markaa ribixa iyo khasaaraba waa in labada maal qadarkooda inuu yahay waayo ribixu dee waa xoolihii oo kordhay khasaaruhuna waa nuqsaan ku timi markaa cinda shaaficiya marka shaafic madhabka shaafici la joogo ma ansaxayo in midkood loo shardiyo ribaxa inuu dheeraad ka qaato waxaan ahayn maalkiisa nisbada maalkiisa wax ka badan in loo shardiyaa ma bannaana in khasaaraha wax dheeraada la saaraana ma bannaana inay maalka yacni isleekaysiisaana shardi maaha oo mid baa maalka kala badh yeelan karaa midna wuxuu yeelan karaa ulu midna ulu buu yeelan karaa oo mid baa rubuc yeelan kara mid baa nis yeelan kara mid baa rubuc yeelan karaa sadafta arbacdaa midna kala badh yeelanaya midna mid yeelanaya midna mid yeelanaya ribaxa marka la qaybinayana dee kala badhna kii kala badh kalahabaa yeelanaya rubucna kii rubuca rubuca kale kii rubuca kale lahaa khasaarahana sidaasunbaa lagu qaybinaya shaaficiye markay sidaa leeyihiin ama ha wada shaqeeyaan ama yaanay wada shaqaynin ama shaqada ha wada wadaagaan oo ha ku sinmaan ama ya ku sinmaan isku khilaafsanaadaan iyagu waxay leeyiin wax kaloo wax lagu qaadan karoon faa'iidaahayni ma jirto mar haddii la shuraakoobay oo maal la isku darsaday waxa la isku darsaday hadduu maal yahay waxa wax lagu qaadanayaa un waxa weeye waa nisbadii qofkani uu lahaa un qofna wax dheeraada ma yeelanayo mushaharna haba soo gelinin meesha markaa ama labadii qof ha wada shaqeeyaan ama midkood ha shaqeeyo waayo waxaa la rabaa dee hadday wax soo baxaanna qofkani inuu waxay faa'iidadiisii qaato haddii ay wax soo bixi waayaanna dee inaanu ka kale maalkiisa cunin inaanu raasamaalkii qofkan kala cunin haddii khasaaraha in la kala badsado la shardiyo oo la leha warniyow adaan naga hanti badanee annagu intaa yarun baanu leenahay adaan meelo kale wax ku lehe aduu khasaare inagu yidhi hadda kala badh qaado haddii shardi laga dhigo isagoon qofkii kala badh maalkii lahayn baatil bay noqonaysaa biitifaaqi alfuqahaa fuqahado dhan way isku raacsan yihiin mar haddii khasaaraha la yidhaahdo adugu naga badso haddii ribixii la kala badsadana oo raasmaalka nisbadiisa laga badsada shirkadu ma ansaxayso shaaficiye siday qabto haddaba waxaa jira xanafiyada iyo xanaabilada ayaa waxay iyagu banneeyaan in qofka shariigaahi qaadan karo ribix ka badan nisbada maalkiisa laakiin waa goorma waxay yidhaahdaan masalan labadan maalkii wuu siman yahay saddex nin baa shuraakooba mid waliba ulu buu layimi masala sagaashan kun bay ku shuraakoobeen kana soddon buu layimi kana soddon buu kana soddon buu layimi camalkiina waa wada qabanayaan laakiin midkood ayaa waxanba maskaxda wadaaba waa ni waa mid ka mid a kuwan kale waa iska camal waashmaano oo kale ayay ka dhigan yihiin mid baa waxanba maskaxdiisa ay ku socotaa kaa waxay dhahaan ziyaado wuu qaadan karaa iyadoo muqaabil looga dhigayo maharadiisa iyo aqoontiisa iyadoo looga dhigayo in maalku isleeg yahay qaarkoodna camalka qabanayaan oo kii kale uu iska fadhiya midna camal qabanayo markaa kaa camalka qabanaya nisbo dheeraadahoo uu camalkaa dartii ku qaadanayo oo intuu nisbada maalkiisa ku helayo ka badan na waa u furan tahay taana iyadana way tilmaameen oo dheeraad in lagu qaadan karo halkaana way tilmaameen waxa kale oo ay tilmaameen inay dadka shurakada ahi nisbada ishtiraagga maalka ay ku kala tagaan oo midkood ulu yeesho midna ulusaan yeesho shaqadiina ay wada qabanayaan oo midkood markaa nisba dheeraada laga siiyo nisbadii maalkiisa oo masalan shaqadiisaa ka badan ama aqoontiisaa ka badan markaa shaqadiisaa badan ama mahaaradiisa iyo ziyaadada noqonaysaa suwar noocaasa inay masalan waxaa kaloo sheegaan inay ku sinmaan xagga raasumaalka laakiin uu shaqeeyo masalan mid baa wuxuu leeyahay boqolku baa lagu shuraakoobo wuxuu leeyahay konton midna wuxuu leeyahay labaatan midna soddon buu leeyahay markaasaa waxaa la leeyahay qofkan maalka yari shaqada isagu ha qabto si ribixa uu markaa ula mid noqdo oo yaraantii maalkiisan yar dartii ay u kabto shaqadan faraha badani oo markaa loo siyaadiyo taana way tilmaameen laakiin halkaa waxa ay xanaabiladiiyo iyo iyo xanafiyadu labaduba ay tilmaamayaan nisbadaa la siinayaa bay nisbadaa ribixa laga siinayaa waxa laga maarmaana inay nisbadii ribixa uu ku lahaa waa inay ugu jirtaa xagga maalkiisa nisbadii ribixa uu ku lahaa waa inay ugu jirtaa ee nisba mi'awiya maqtuuca dabeetana la qaybinaya aanay noqon bay yidhahdeen way diideen taa waxa kale oo ayadana ay tilmaamayaan in dadkaa shuraakoobay ee qaarkood ay shaqaynayaani inay mushahar qaataan ayadana waxay dhaheen ma ansaxaysa biitifaaqi alfuqahaa haddee ereygaasi weliba soo cabire in dadkii shurakada ahaa ee shaqaynayey waxay xanafiyaya u banneeyeen xanaabila in hadday faa'ida soo baxdo faa'iidada soo baxday wax dheeraada ay ka qaataan hadday waxba soo bixi waayaanna dee raasamaal qof kale aanu cunin ee wuxuu qabaa wixiisi u noqoto laakiin in mushahar go'an oo maqduuca uu qaato bil walba iyadoo uu maalkiila shuraako ku yahay taa waxaa soo baxaysa markaa haddii waxba soo bixi inuu dadka raasamaalkooda cuno marka waxay leeyihin taasi ma bannaana biitifaaqi alfuqahaa cibaaro ay cabbireen fuqahadu ayaan jeclay inaan idiin soo gudbiyo waxay dhaheen wacalى hada yatabayan lana fasaad اlkaiir min cuquudi sharikaat allatii yaquumu biha اnnaas waxaasaa inoogu caddaanayaa inay faasid yihiin in badanoo cuquudda shirkadaha ka mid ay dadku la imanayaan waalatii yukhasisuuna fiiha libacdi shurakaa ee ay u gaar yeelayaan shurakada qaarkood sawauna kaana mustaqilan bilcamal am mushtarikan maca kayrihi min ashurakaa ama ha noqdo qof shaqadii keligii wada ama isaga iyo mid kale ay wada wadaanba ha noqdee raatiban shahriyan maqtuucan min ashirka in loo jaro raatib shahriya oo shirkadda laga goynayo hayra nasiibihi min aribx oo aan nasiibkii ribxa uu ku lahaa aan ahayn aw nisba mutamayisa min aribx ama nisbo go'an oo ribxa ka mid ahoo gaar loogu saaray oo mala rubcoo kale la siiy aw nisba muqaabil camalihi uma yuqaasimu bacda dalika shurakaa fima tabaqa binisbati ra'si maalihi walyaxdar haaulaa'i buuli ha ka digtoonaadaan kuwaasi almukhaalifuuna ee sharciga khilaafayaan min ciqaabi illahi tacaala ilahay ciqaabkiisa haga digtoonaadaan waliyaclamuu ha ogaadaan ana alkasba min caqdin faasidin kasbun khabiisun laa yubaariku llahu tacala fiihi inuu yahay kasab xun oo ilahay aanu barakaynaynin marka waxay heli karaan dee in cid e masalan hadday cid dirtaanoo iyagu dabad ka wada noqdaan oo cid ajiir samaystaan waa midu furan waa midu furan in ay wada shaqeeyaan ama qaar ka midii shaqeeyaan oo ciddaa shaqaynaysa faa'iido dheeraada la siiyaana way furantay laakiin hadday waxba soo bixi weydo bal ka warran markay waxba soo bixi weydo qofkiina mushahar qaadanayey ama wax gaara qaadanayey waxaa soo baxaysa inuu wixiiba marhsado dabeetana lagu kala bixi maayo waxaana sitaa qolo shirkada ayaa waxay dhahen khasaaraa nagu dhacay waxaanan ogaanay bale khasaaraha dhacay inuu yahay intayadaa shirkadda ka tirsani mushaharkaanu qaadanaynbu khasaari noqday buuli marka waa in ama cid kale loo dirsadaa ama dadku ay wada shaqeeyaan waa in markaa qof walba raasamaalkiisa u nabadgala hadday wax soo baxaanna qofkii wax dheerada la siiya markaa wuxuu uhi waalribxa waalkhusra ribaxa iyo khasaara ictabir taqsiimahu waxaad u ictibaarsaa qaymintiisa biqadri maali shirka maalka shirkada qadarkiisa bilqiima qiimo ku ictibaari weliba fasku shariiki shariigga fasakhiisu muujibun wuxuu waajibinayaa ibطaalahu burintiisa waalmowtu geeridii waliqmaau iyo miyir doorsoonkii kal wakaala sidii wakaaladii oo kale iyadana wuu burinayaa halkan wuxuu sheekhu inoogu sheegayaa cuquudda waataynu saddex u soo qaybinnay markaynu kitaabu ulbayc bilaabaynay jaa'isu طarafayn iyo laazimu طarafayn iyo jaa'isu min طarafin walaazimu min طarafin shirka waxay ka mid tahay cuquudda leeyahay jaa'isu طarafayn markaa wuxu uhi labadii shariig mid ka midi hadduu caqdigii shirkada fasaqo ila heshiis baa la galuula anugu waan ka noqday muujibun ibطaala wuxuu keenayaa waajibinaya inuu buro caqdigii shirkadu waalmowtu waliqmaa hadduu geeriyoodo hadduu miyir doorsoomo iyaduna waa la mid wuu burinayaa wuu buray idan markaa hadduu masalan qof shirkad sharholder ahaa dhinto markaa uu dhintaybaa ayuu sheerkiisa istaagayaa marka waa in la weyddiiyaa dadkii dhaxalkiisa lahaa dee in halkaa loogu joojiyo loo soo saaro iyo inay halkii ka sii wataan oo iyagu dib u cusboonaysan caqdigii xeshiistama galaan ile halkiibu isku taagayaan la wadinuun kal wakaala sida wakaalada oo kale oo wakaaladu ayaduna waa caqdi jaa'isu طarafayna mar haddii lagula caqdigu waa jaa'isu طarafayn labadooda midkii doonaa wuu ka bixi karaa geerida iyo miir doorsoonka ayuu qofku eheliyaddii hadduu ka baxo ayana waa ka burayaan baabulwakaalati wakaalada waxaa la yidhaahdo ayuu u baab yahay wakaala iyo wikaala waa layidhi ilaalin iyo bandhigid baa la yidhaahdaa sharci ahaan waxay yidhaahdaan wakaalo marka laga hadlayo waa istinaabatu jaa'isi tasarufi milahu fii maa yaqbalu niyaaba fii xaali xayaatihi waxay dhaheen waa qof jaa'isu tasarufa yacni qof takrifalkiisu bannaan yahay oo iska naa'ib yeeloo meeshiisii dhiga mid la mida laakiin waa wax aqbali kara niyaabo wax niyaabo aqbali karaa waxadi jaa'isu tasarruf sabi iyo majnuun iyo jaa'isu tasarruf maaha milow baynu nidhe sabi iyo majnuun ma wakaalan kartid waxaanu fii maa yaqbalu niyaaba wax niyaabo aqbalaya waxaa jira waxaan niyaabo aqbalin masalan salaadda oo kale iminka niyaabo ma aqbalayso aniga waan yar xanuunsanayaa bal iga soo tuka hadda salaaddii casar laa taqbal niyaabo ma aqbalayso wixii niyaabo aqbalo oo in qof kale kaa sameeyo ay furan tahay ayuunbaa bannaan inaad cid u wakiilato marka waxay u deliishadaan ijmaaca ka hor culimmadu fabcasuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha labadii qoyslabadii qofay is markay isqabtaan ilaa ilaa xaka laba xakam dira mid xaggeeda iyo mid xaggiisa waa laba wakiil bay dhaheen waa qowlka odhanayo inay wakiilla yihiin nebigu wuxuu u diri jiray shaqaalaha inay sekada soo qaadaan yacnii guurka ayuu wakiilan jiray waana markaa wax wanaagsan wallahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiihi ilaahay addoonka kaalmihiisa ayuu ku jiraa intuu addoonkuna walaalkii u kaalmaynayo markaa dee uu yidhaha waxaa ii qabo wakiil iga noqo waa cawn iyo kaalma ayay noqonaysaa arkaan buu leeyahay baabulwakaala waa muwakil wakiil muwakalu fiihi iyo siiqa waa qofkii wax wakaalanayey waa muwakil baa la ydhaha wakiil waa qofkii la wakaalanayey muwakalu fiihi waa shayga loo wakaalanayo iyo siiqa waan ku wakaashay maa shayga saxa uu ansaxo an yubaashira almuwakilu ka wakaalanaya inuu la baashiro binafsihi naf ahaantiisa ula baashiruu la yimaado jaaza lahu tawakulu inuu wakaasho ayuu bannaan jaaza fi lmacluumi kii la garanayay min wajhin wajhi laga garanaya waa ku bannaan yahay walaa yasixu ma ansaxayo iqraarun calaa man wakala qirasho ciddii wakiilatay uu ku qiro waxau leeyahay sheekhu wax alliyaaliya wixii qofku uu naf ahaantiisa u qaban karayo ayaa bannaan inuu wakiisho oo waxaa shardi ah waxaa shardi ah waxaanuu qofka wuxu wakiilanayo inuu isagu qaban karo oo ama milki ku qaban karo ama wuxuu wakaashaan ma ansaxaysa waayo waxaan ayagii baan qaban karaynin mar haddaan ayay qaban karaya cidna uma wakaalan karaan ruux dumari guurin cid uma wakiilan karto waayo iyadii baan qaban karaynin marka waxa uu leeyahay sheekhu maa saxa an yubaashira almuwakilu binafsihi jaazan lahu tawakulu waxa ay ansaxayso inuu la baashiro oo uu la yimaado qofkun wax wakaalanaya nafahantiisa inuu la yimaado ayay u bannaantay inuu cid kale usii wakiisho jaaza fi lmacluumi min wajhin waxa bannaan in loo wakaasho shay macluumahoo wej uun laga og yahay yacni wej ahaanuun macnaa loo garanayo masalan waxaan ku wakaashay maalkayga iibintiisa kullu lwujuuh oo dhan weji kasta in laga garanayo waxaan lagu wakiilanayo shardi ma aha maxaa yeele wakaalada waxaa loo baneeyey xaaja marka waxyaalo badan baa musaamaxo la ysugu sameeyaa hadduuse yidhaahdo wax yar iyo wax badanoo arrimaaya ka mida ayaan ku wakiishay ma ansaxayso waxaa shardiga inuu niyaabo aqbalayo ee wixiisna aan niyaabada aqbalayninna ku ansixi mayso walaa yasixu iqraarun calaa man wakala wuxuu uga jeedaa ma ansaxayo wakiil inuu muwakilkiisii uu wakiilka u ahaa inuu ku qiro eeg wuxuu ku yidhi iga soo yacni waxaa difaac buu yidhi oo dacwaddu u wakiishay inuu markaa yidhaahdo wuu qabaa oo anaa yacni wuu qabaayoo anaa qiray inuu qabo ma ansaxayso hadduu taa la yimaadana waaba buraysaaba ee wakaaladdiisi way buraysaa iqraarkuna waa xuja qaasiloo sideedaba ma gudubto yacnii cidka iqraar aad samayso cid kale u gudbi maayo maa saxa wuxuu ansaxa an yubaashira almuwakilu muwakilku inuu la yimaado la baashiro la yimaado binafsihi jaaza lahu tawakulu wakaalasho ayaa u bannaan jaaza fi lmacluumi shaygii min wajhin weji laga garanayey waa iska bannaanyay walaa yasixu iqraarun calaa ma wakala kii wakaashay inuu ku qiraano ma ansaxayo walam yabic ka iibin maayo min nafsihi walabni طiflin inan yarna ka iibin maayo wa majnuunin iyo mid waalan walow biidnin idanba ha ahaadee wa huwa amiinun waa amiin wa bitafriidin gabodfalna damina wuu ku magdhabi yuczalu waxaa lagu casili bilcasli casilidiisu casilay waiqmaan miyir doorsaan waa jannin iyo waalasho wajin iyo waalashona wuu ku casilmayaa wuxuu leeyahay sheekhu qof baa waxaa loo wakiishay inuu wax soo iibi alaab baa loo dhiibo waxaa la yidhi alaabtaa qaadoo soo iibi ama waxaa la yidhi waxaasaan doonayaay ii soo iibi wuxuu leeyahay ma bannaana shaygii inuu naftiisa ka iibiyo inan yaruu dhalay inuu ka iibiyana lama bannaana majnuun dee isagu markaasuu weli u yahay inuu ka iibiyaana ma bannaana walow idan muwakilkiisa ka ahaadayba ha ahaadee mise alaabaa laguhi soo iibi inaad tira anaa iibsay ama inan kay yaraa baan u iibiyey ma bannaana maxaa meesha ku yani ujeeddada loo diray waa maxay waxa weeye laba ujeeddo ayaa meeshii iska hor imanayaa qofkani markuu shaygiisii kuu dhiibuu ku yidhi masalan kitaabkan ii soo iibi ayuu ku yidhi wuxuu doonayaa qiimaha ugu sarreeya inaad u soo siiso adigu markaad wax iibsanaysana maxaad doonaysaa qiimaha ugu hooseeya inaad siisato markaa seed odhan markaa idan waa inaad kii qofka markaa ilowdaa oo dabeetana kaagii wanaad ka doorbidaad ku jartaa markaa midda labaad haddaad uba yacni dadaasho mutahamuun baa tahay mutahamuun ayaa tahay runtii waana wax dhaca nin baan beri alaab u dhiibe qori baan u dhiibe waxaan ku uhi niyo ii soo iibi mudduun buu intaa waa la dhaafi waay waay iisoo sii baan ku markii dabaana baahi yar bay haysay muddo kadib um arkay isagoo degta ku sitaa ya show isagoo aba doonayay oo waxaanu ilahay intaa la dhaafi waana dee ba mushkiladdii marka waxa weeye qofkana wuxuu doonay wixiisa in qiimo sare loo soo siiyo qofkiina wuxuu doonay inuu qiimo hoose wax ku iibsado markaa yacni way iska hor imanaysaa markaa nafdiisana ka iman inan yar oo tiflina ka iman mid weyn oo qaangaara waad ka iibin kartaa walow bidin waxay fuqahada mucaasiriinta ahi ay tilmaamaan haddii shayga shay sicirkiisa layska garanayo uu yahay u kudha intaa ii soo sii intaasu ani intaasumaan kaa rabaa way bannaantay markaa intii inaad siisaa ila markaa wax tuhmaadim intaasunbuu doonay intiina waad siisay wax tuhmaadim markaa kuma jiraan halkan waxa uu inooga hadlayaa iyadana baydkaa labaad waataynu cuquudda soo tilmaannay inay yadu damaan iyo yadu ammaana noqdaan caqdulwakaala wuxuu ka mid yahay gacmaha laydhaha waa yadu ammaana yaddu ammaana macnaheedu muxuu yahay qofkan wakiilkahay waxaan loo wakiishay gacankuhayntiisu waa gacankuhayn ammaano mar haddii la waa gacankuhayn ammaanona macnaheedu waxa weeye ma magdhabayo hadday wax dhintaan isagoon ku gabad falin waayo waa caqdi marka horeba kaalmo ku dhisnaa oo qofkan ugu kaalmaynayo ugu hiilinayey marka hadduu shaygii lumo hadduu shaygii dhinto hadduu shaygii baaba'o qofkaasi magdhabi mayo laakiin gaboodfal hadduu la yimaado gaboodfal tacaddi ama qusuur waxaa la yidhaha tacaddi hadduu dee isagu xadgudub ku sameeyo saab ku dhinto ama shay waxay ahayd inuu ka badbaadiyo uu ka badbaadin waayo hadduu masalan dabadda kaga soo hoyday alaabbuu dabaddaa iska dhigo tuug baa qaatay marka waxaa la odhanayaa wuu gabood falay baa la odhanayaayoo taqsiir buu sameeyey inuu ilaaliyaaba hedoo muu ilaalinin tacaddina waa isagoo wixii ku xadgudba mar haddii lagu yidhaha yaddaasi waa yaddu ammaana waxa weeye wuxuu ku magdhabaan waa gaboodfal ama xadgudub waxaana qowlkiisuunbaa la aqbalaa haddii laysku qabsanayo isagun baa lagu dhaariyaa wax kale meel kale layslama maro isagun baa lagu dhaariya ku dhaaray inaanad wax xadgudub iyo gaboodfal inaanad ku samaynin wa huwa amiinu wa bitafriidin damin yuczalu bilcazli wa iqmaa'in wajun shadriga labaadna waa saddexdii qaybood aynu qaybinay waa qaybtuu geliya waa jaa'isu tarafayn jaa'isu tarafayn mar hadduu yahay wuxuu ku casilmaa casilid casiliddaasi minhu ow min muwakilihi hadduu ninkii wakiisha yidhaahdo yacni wixii waan kaa joojiyey waa ka joogsanaysaa wakaaladda hadduu yidhahdo waan iska joojiyo wakaaladii waan ka baxay oo caslintu xaggiisa ka timaadana ay ka baxaysaa iqmaa iyo miir doorsoon waali dhimasho haddii ay timaaddo iyadana waa buraysaa walam yabiic min nafsihi kaibina walabni طiflin inan yarna oo u dhalinla ka iibin maayo wa majnuunin iyo mid waalan oo dee isagu weli yahay walow bidna idanba ha ahaato ka iibi baha yidhahdeen wa huwa amiinu waa amiin waa qof la aaminay wabitafriidin gabalfalan damiina ku magdhabaya yuczalu waxaa lagu casilaa oo xilkii wakaalad lagaga tiriya bilcasli hadduu isagu iscasilo ama kii wakaasha u casilo waiqmaami yirdoosa wajin iyo waalasho baabuliqraari qirashada wixii la odhanaya ayuu baab yahay iqraar min qarra shay yaqinu qaraaran bimacnaa markuu sugnaado sharci ahaanna waxaa la idhaha ikhbaarun can xaqin saabiqin waa ka waran xaq hore oo cid kale ay leedahay laga warramo oo adiga lagu leeyahay ictiraafna waa la yidhaahdaa aayaadka qur'aanka baa u daliila kunuu qawaamiina bilqisti shuhada'a lilahi walow calaa anfusikum waxaa noqotaan kuwa cadaalad ku taagan ilaahay markhaati o anafihiinaba aa ku furaysaan iyo xadiidkii صaxiixayna nebigu ayaa uqdiya unaysu ila imra'ati haada ninkaa gabadhiisa u tag fain ictarafat farjumha hadday qirati sinidaya waxaa rajmu iqraar waxa uu leeyahay arkaan waa muqir muqaru lahu muqaru bihi iyo siiqa waa qofkii qiranayey kii loo qirayey shaygii la qiranayey iyo siiqadii qirashada wa inamaa yasixu wuxuu ku ansaxaa iqraarkii maca takliifin takliif طawcan wa maca طawcin iyo ikhtiyaar walow fii maradin makhuufin xanuun yacnii cabsilaba ha ku sugnaadeen warushdi wa maca rushdi baa saxay id waktiga iqraaruhu bilmaali qirashadiisu maalay tahay wa saxa alistihnaa'u soo reebid baa ansaxaya biitisaalin maca itisaalin marka xidhiidh uu jiray ay xidhiidhsan tahay waxau leeyahay sheekhu iqraarku wuxuu ku ansaxaa horta takliif oo qofka wax qirtay waa inuu yahay qof caqli leh oo qaangaadha sabi wuxuu qirtay ma ansaxayo majnuun wuxuu qirtayna ma ansaxayo sakraanka shaaficiyadu ayagu way u yar kordhiyeenoo isaga yacani waxay idhahdaan mar hadduu yacni isa sakhraamiyey iqraarkiisana waa la qabanaya furiinkiisa waa la qabanay mid walba waa la qabanaya way dhahdaan way ku yarmayseen halka shawkaani iyo rag fara badani ay yidhaahdeen war ninkani waxaanuu sameeyey ilaahay xad buu yeelayey inaa kordhin waxaanuu cabbay caqliga kaxeeyey waxbaa ilaahay u dhigay inagu wax kala yeynaan udhigay majnuuca ka soo qaado markaa takliif weyna jirta tawcan waana in yacnii ikhtiyaar uu ku qirtay haddii qofka la qasbo laydhaa waxaa qiro waxba kama jiraan weeye iqraarkaasi mar haddii toojargarayn iyo qasab qofka iqraarka laga keeno ayankaana wuxuu qiranaya haadee ma ansaxayo halka dee gaalnimadii baa ansixi weyday ninkii saxaabiga ahaaye dhahaa nebiga u yima yidhi yani nebi allow se ii wadeen yani xataa adiga ayaan wax kaa sheegay ee wili sidee baad qalbigaa ku helaysay dee yacnii mu'min baan qalbiga yani ayaan ka helay hadday kugu celiyaan ku noqo buuhi ilaa man ukriha waqalbuhu muطmainu biliimaan walakin man sharaxa bilkufri sadran facalayhim adab kuwaasunbaa gaalnimada u sharaxay laabte kaa markaa la qasbay waxba korkiisa may ahaanin walow fii maradin makhuufin walow qofkan wax qiranaya xanuun cabsi leh ba ha ku sugnaadee xanuun cabsileba ha ku sugnaadee iqraarkiisii uu cid kale wuxuu qiray maal iyo hanti wuu ansaxayaa ama caynaada ama diin ha ahaadee oo la odhan maayo waar maraa dadkan u waxseejinaya ninkaas intaasi igu ley shaygaasi anigu meliye ninkaasaa leh hadduu isagoo sii dhimanayo uu yidhaahdo waa la aqbalayaa oo miyaan tuhmaadiimanayn waxay yidhaahdeen dhinac kale iska taageenoo waar xaaladanu marayaa waa xaaladdii beenaalaha loo rumaynayey faajirkuna uu toobad keenayey markaa qofka xaaladdaa maraya yacani waxba ku beensan maysa wixii uu qirto ee u idhahdo qofkaasaa leh ama ciddaasaa igula yidha hala siiyo waayo shardi afraad ayuu raaciyey oo wuxuu idhi rushd ayaa la shardiyaa marka waxaanuu qiranayaa maal uu yahay oo qof safiihnimo loo sharay safiihnimo tasarufkii looga xidhay yacnii cayn maal ama dayn markaas uu soo qiranaya lama ansaxayo xad iyo qisaasiya hadduu qiranayo mooyaane hadduu maal qiranayo dee maal looma hayo wax maaloo loo haya intan yaree halkan taale laga jarayna dee dad baa lahoo haystaa marka waxalla wax loo hayaa ma jiro marka iqraarkiisu ma ansaxayo maal qirtaa warushti id iqraaruhu bilmaali wasaxa alistihnaa'u biitisaalin wuxuu leeyahy sheekhu waxa bannaan soo reebid wixii qofku uu qirtay inuu wax ka soo reebaa way furan tahay laakiin biitisaalin maca itisaal waa inay xidhiidhsan tahay oo masalan yidhaahdaa boqol kun baa laygu leeyahay konton mooyaane oo xidhiidhiyaa hadduuse yidhahdo boqol kun baa laygu leeyahay dabeedna layska shaaheeyo o layska sheekeeyo waar konton maa laygu lahayn goor dambe u meel kala soo kaco may hadalku waa inuu xidhiidhsan yahay hadalkanuu wax ku qirtay iyo hadalkanuu wax kaga soo reebaya waa inayan kuwa xidhiidhsan ee hadday kala baxaan waa iska hadaltirun buu noqonaya kan kale ee wixii u qirtay waa lagu wada leeyi وإنmaa يصح mعa تkلiiفi buu ku أنصحaa طوعا weliba aطeecadii اkhtiyaarna ula socdo walow fيi maرضi مakuuفi xanuun cabsinaba haadee وrushdi baa la shardiyaa xanuun id iqrاarhu biاlmaali markii qirashadiisu maal ay tahay وaصaxa اlاstinaaءu soo reebid baa bannaan wixii uu qirtay wax ka soo reebo biاtisaalin maعa اtisaalin marka ay xidhiidhsan tahay can xaqinaa xaqeenna layse rujuucu yuqbalu ka noqosho lama aqbalayo bal xaqu rabbi rabbi iyo xaqiisa farujuucu afdalu ka noqod baa fadli badan waman qofka bimajhuulin aqara shay majhuula oo laga jaahiliyey qirtaa qubila bayaanuhu caddayntiisa ayaa la aqbali bikulli maa tamawala wax kastoo maalooba uu ku caddeeyo xuquuqdu waa laba qaybood midi waa xuquuq ilaahay midna waa xuquuq aadami qofku hadduu xaq aadami qirto waa dhigun ma jirto si kale oo uu kaga baxsan karaa ma jiro kama noqo war waan iska hadlayy war waan ku ciyaarayy ma jirto dhig weeye mar haddaad qirato tira qofka waxaa sama ugu leeyahay dhig weeye oo can xaqinaa layras- laysa rujuucu yuqbalu mar hadduu xaq bini aadam yahay ka noqod waxaad u qiratay male bal xaqu rabbi farjuuca afdalu laakiin xaqa ilaahay inaad ka noqoto hadday zinaa tahay hadday khamri cabitaankiintood qirato inaad tahay waar waxba maan cabbin war waxba maan zinaysa waa laga aqbalaya haddaad ka noqoto taasaa waliba fadli badan mu waayo nebigu in badan buu ka warwareejinaya war ma laga mid aggan marisay war ma laga mid sen inaad tidhi waxa uu masaabaydkaa labaadna inooga hadlayaa qofku hadduu wax cayiman qirto oo uu yidhaahdo lacagta qadarkaa leeg baa laygu leeyahay okay waa bixiyun hadduu shay majhuula qirto shay majhuula hadduu qirto maxaa laga yeelayaa waxaa la yidhaha caddayntii shaygaa uu qirtay isagun baa loola soo noqonaya waxaana laga aqbalayaa shay kasta oo xoola hadduu ku fasiro masalan hadduu yidhahda ninkaa hebel la yidhaahdaa xooluu igu leeyahay xoolo ayuu igu leeyahay isagun baa la dhahay caddee xooluhu kugu leeyahay hadduu xabad roodhiya la kaala yidhaha xabaddaa roodhidaa bay ahayd waa laga aqbalayaa lama odhanay may lacag bay ahayd iyadhu waxaa kalay ahayd midna la odhan maayo mar hadduu majhuul isagu qirtay uhi waxaa majhuulkaabaa laygu leeyahay isagun baa la odhanaya caddee waana laga aqbalaya hadduu ku fasira bikulli mutamawil laakiin hadduu dhagax soo qaado dhagaxan waan u jeed may dhagaxu xoolamaha baa la xoolaheed qirata keen can xaqinaa xaqeenna layse rujuucu yuqbalu ka noqosho lama aqbalayo bal xaqu rabbi rabbigay xaqiisa farujuucu afdalu inuu qofku ka noqdo ayaa wanaagsan waman qofka aqara bimajhuulin shay laga jaahiliya qofka qirtaa qubila waxaa la aqbalaya bayaanuhu inuu ku caddeeyo bikulli maa tamawala wax kasta oo maaloobay maal noqday baabulcaariyati caariyada waxaa la yidhaha ayuu baab yahay caariyadu waa waxaa la kala ammaanaysto ibaaxatu اlintifaaci bima yaxilu اlintifaacu bihi maca baqaa'i caynihi waxay dhahen fuqahadu waa inaad bannayso in shay uu intifaaciisu bannaan yahay in la intifacsado inaad bannayso shay in la intifacsado ay bannaan tahay inaad tidhahdo ha la intifaacsado laakiin waxaa laga maarmaana in shaygani intifaacan aanu ku dhimanayna uu hadhayo cayntiisu baaqi noqonaysa yahay watacaawanu cala albiri waataqwa taasay soo gelaysaa biriga iyo cabsida ilahay soo kaalmeey wayamnacuuna almaacuun maacuunta diidaya waa waxay jaarku kala caariyaystaan baa layidhi nebigu faras ayuu abi talxa ka caariyaystay dabeedna wuu fuulay diracna safwaan ibnu umaya ayuu maalintii xumaym ka qaasuday qasbu yaa muxamed wuxuu uhi bal caariyatun madmuuna may waa caariyo lagu magdhabi arkaanta baabulcaariya waa muciir mustaciir mucaar iyo siiqa muciir waa caariyey waa ka wax ammaanaysiinaya mustaciir waa qofka ammaanaysanaya mucaar waa shayga la ammaanaysanayo iyo siiqa waan ku ammaanaysiiyey waan qaatida tasixu way ansaxaysaa in waqatahaa hadduu wakhti u sameeyo ow atlaqa ama uu iska sii daayo fii caynin ayay ku ansaxaysaa intifaacuhaa maca albaqa intifaaceedu uu yahay baaqinimo wuxuu uhi sheekhu caariyadu way ansaxdaa iyo ammaanaysiintu haddii muddo macluumaad loo qabto iyo haddii la idlaaqaba macnaa haddii la dhaha shaygaa waan ku ammaanaysiiyeyoo bil soo hayso waa furantay in la yidhaha shaygaa waan ku ammaanaysiiyeyna waa iska furantay oo aan wax muddaa loo qabanin waana cuquuda jaa'isu tarafeynka ahay markii la doono laga bixi karo fii caynin intifaacuhaa maca albaqa laakiin marka baabulcaariye la joogo shaygan la iscaraysiinaya waa inuu yahay cayn cayntaasina intifaaca wax ka soo hadhaya waa inay tahay intifaaca inay ka soo hadhayso masala kitaab gaadhi kaaryoon wixii la mida wax la intifaacsan karoo hadhayana markaa maxaa la diidan yahay koobkaa shahaa baan ku caariyeysiiye xabaddaa roodhada baan ku caariyeysiiye dee markaad cunto meeday halkay marta macnaha baabulcaariye ma gelayso maxay gelaysaa baabulhibay gelaysaa yani inaad u hibaysaa bay gelaysaa laakiin baabulcaariye ma gelayso caariya waxa weeye waa waxaad qofka u banayso inuu soo intifaacsado isla markaa shaygina soo hadhayo oo uu soo noqonayo tasixu in waqatahaa hadduu wakti u qabto ow adlaqa ama iska idlaaqo fii caynin intifaacuhaa helitaankeedu maca albaqaa intifaaceedu maca albaaqinimo u yahay yadmanuhaa wuu magdhabayaa wa mu'ana arad kharashka celintana wuu magdhabayaa wa fii sawmin wa fii musaamin shaygii la baayacayana wuu magdhabi biqiimatin buu ku magdhabiye liyowmi talafi maalintii dhimashada qiimaheedii waxa uu leeyahay sheekhu qofkan mustaciirka ah ee caariyada qaatay shayga caariyadaha wuu magdhabayaa haddii ay ku dhimato isticmaalkii lagu fasaxay waxaan ahayn adoonba isticmaalin hadday dhimato yaanad yacni tafriid iyo xadgudub midnaba aanad ku samaynin macnaha halkaa waxay ka mid tahay cuquuddani waa yaddu damaan yaddu ammaan iyo yaddu damaan soo maahayn caariyada shaaficiya waxay u qaban inay tahay yaddu damaan oo shaygii aad ammaanaysatay hadduu kugu dhinto waa dhakadaada oo markuu yidhi aqasbun yaa moxamed bal caariyatun madmuuna waa caariye madmuuna buuli la damaanad qaadayo halkaa rag badanoo mucaasiriina ay qabaan inay aanay markaa yaddu ammaano ay tahay yaddu damaan aan ahayn lakiin shaaficiyadu saasay qabaan wa mu'ana arad qarashka celintana waxa waxa damaanayo magdhabaya dee qofkan mustaciirkaa hadday mu'aan leedahay shaygii buu meel u kaxaysa war shaygii aan ka ammaanaysay soo doono maahee waa inuu isagu soo celiyaa wixii qarash ku baxayana waa inuu isagu ku soo celiyaa wa mu'ana arad wa fii sawmin wa fii mustaamin shaygii baayacaadda aad u qaadayna isagana waad magdhabaysaa shay baa ti war balkeen hadda bakeerigano xaggan iyo xaggan baad ka rogto bash waa kaa dhaca waa iska dhig weeyaan lacagtiisa shaygaad baayacaadda u qaaday ama jeeggaad qaaday ama waxaad qaaday ee dabeedna kaa jabee kaa burburay waa madmuun waa dhakadaada biqiimati liyowmi talaf waxaana lagu magdhabayaa un qiimuhu lahaa maalintuu dhintay maalintuu dhintay qiimuhu lahaa ayaa lagu magdhabaya qasbi oo kale waxaa inoo iman doonaa qiimihii ugu dheeraa in lagu magdhabaya laakiin shayga muslaamkee la baayacayo shaygan caariyadaah maalintaa u dhintay wuxuu qiimihiisu ahaa un ayuunbaa lagaa doonaya yadmanuhaa wuu magdhabi caariyadii wa mu'ana rad celinta qarashkeediina wuu magdhabi wa fii sawmin wa fii musaamin shaygii baayacadda u qaadana wuu magdhabi biqiimatin buu ku magdhabi liyowmi talafi maalinta dhimashada qiimaheedii wadaru caanihii wanaslu iyo awlaadii bilaa damaanin bay ahaadeen walmustaciiru qofkii ammaanaystay lam yucir lisaani mid labaad caariyeysiin maayo fa in yucir hadduu caariyeeyo wahalaka taxta yadayhi gacmihiisa ay ku hoos dhimato yadmanuhaa haanin ka labaad baa magdhabi walam yarjic caleyh kula noqon maayo masalan neef xoola ah ayaa qofkii la caariyeysiiyey oo caana leh caanaha iyo ilmuhu wataa toona waa bilaa damaanin waayo ayaga intifaacsigooda umuu qaadanin intifaacsigooda umuu qaadan haddii halal lagu ammaanaysiiyo oo nirigtii inay wadatay bahal ka cuno nirigtii shaqo laguma le laakiin hashii hadduu cuno waa lagu leeyey waayo hashan intifaac baad u qaatay lakiin nirigta yar ayadu may la socotay shaqa kumaad lahayn wadaru wanaslu bilaa damaanin weeye markaa waalmustaciiru lam yucir lihaani qofkii wax ammaanaystay qof labaad sii ammaanaysiin maayo alcaariyatu laa tucaaru ayay odhan jireen caariyada lama sii caarisa shaygii aduu ammaano kugu yahay shaygii adiga ammaanada kuwa inaad ammaano kale usii bixinin facin yucir hadduu haddaba caariyeysiiyo mid labaad isagoon maaligiina u idmin buu mid labaad caariyeysiy waalaka taxta yadayhi kii labaad bay ku dhimatay yadmanuhaa haani waxa magdhabaya kan labaad ay ku dhimatay walam yarjic calayhi muciirkiina ku noqon maayo war waad ii qarisay oo waxaan dee ammaanay ku ahaydee dee xanaan mag labadiila soo dooratay lacagtaykan maya adun bay kuu dhimatay wey aniga cariir kasta waati mar hadday adiga kuu baxday gawskaa gudub weeyaanoo adun baa laga rabaa wey haddiise waxaynu nidhi bikayri idnin maalik baynu hadduu oggolaado oo atee waniyo kitaabka mal waa kitaab la jecel iyo haddii maalma layga yar qaaday ii fasax haddaad tidhaahdo oo ku fasaxo kula ciddii kalena sii dhiibtaana waa kuu fasax way furantay inaad cariirta laakiin markaan lagu idmin ma bannaana wadaru caanihi wannaslu iyo tafiirti bilaa damaanin bay ahaadeen waalmustaciiru lam yucir lihaanii mustaciir qofkii carisay mid labaad ma cariyaysin karo fain yucir hadduu carisay wahalaka taxta yaday ay kii labaad gacmihiisa ku hoos dhimato yadmanuhaa aanin ka labaad baa magdhabi walam yarjic calayhi cala alawali kii horena ku noqon maayo allahu aclam